adhegala madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay weerarkii jaamacadda gaarisa isagoo sheegay in dowladdiisu ay ka warhayso in nin ka mid ah dableydii uu dhalay sargaal ka tirsan kenya islamarkaana baaris arrintaasi ay ku socoto madaxweyne xasan oo waraysi gaara siiye v o a ayaa sheegay in qorshaha ay dowladda kenya ku doonayso inay gidaar uga dhisto xadka kenya soomaaliya aanu ahayn mid celin kara cadaawadda al-shabaab madaxweyne xasan ayaa dhinaca kale sheegay inuuna jirin xiriir ka dhexeeya argagixisada iyo qaxoontiga soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxoontiga dhadhaab khadka taleefonka ee muqdisho ayaa cabdicasiis xuseen cusmaan waxa uu ku waraystay madaxweynaha wuxuuna ugu horreyn weydiiyey bal siduu u arko weerarkii jaamacadda gaarisa bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah cabdicasiis waa mahadsan tahay hadda ka horna aad iyo aad ayaan uga hadlay arrintaas beenasi darro dhacday weeye dhibaataa gaartay runtii dalkaas iyo dadkaas degan waanan aad iyo aadna waan uga xunnahay waanan ka tacsiyeynay shabaabkuna ajendaha ay meesha ay ka lahaayeen waxay ahayd in dalka kenya qas iyo khalaanqa la geliyo annaguna raali kama ahin dadka reer kenya ee dalkaas ku nool in la kala qaybiyo muslim iyo christan loo kala qaybiyo la isku jiro la waxeeyo yay ahayday falka ah in ardaydii la kala saaro qaarkood maxaan ku yidhahda waalidiintood lala hadal siiyo oo waalidiinkood maqlayo la toogto oo qaar maxaan ku yidhahda masaajidka waa gala orda la yidhaahdo kuwa kale waxay ahayday farsamo dadka muslimiinta iyo dadka maxaan ku yidhahda christanka ee kenya degan la iskula dirayay leanna waxaa daliil u ah taasi dee soomaaliya dad christana ma joogaan dadka soomaaliya ay ku laaynayan waa muslimiin marka mukarama kuwii joogay waxay ahan boqol kiiba boqol muslimiin kuwii guriga cadaalada oo maxkamada jooga waxay ahan muslimiin maxaan ku yidhahdaye marka arrinta qadiyadda aan muslimkaan annaga doonay aan ilaalinaynayo dadkaan muslimka ahayn aan col u nahay iyo waa been dadka reerkiiyana intaas way fahmeen waanan la hadalnay madaxdoodi iyo muslimiintoodii marka waxaan leenahay dadka reerkiiya ayaguna intaas way gartaan waanan kala hadalnay waktigaan oo kalena inay midaysnaadaan ayaa loo baahan yahay shabaab qaraamo male qaraabo male diin male nation iyo male qowmiyad male wax ay leeyihiin ma laha waa cadow lasoo diray islaamkana meel ay ku banaysay dadkaa muslimiinta ahan in la googowraca ma jirto madaxweyne maaha markii ugu horreeyay ee al-shabaab dabley ka tirsan ay gudaha kenya dad ku laayaan dadka qaarkood waxay leeyihiin waxaa muuqata in sirdoonka iyo ciidamada amnigu aysan casharo ka baran weeraradii hore ee mandheera iyo suuqii westigate maxay kula tahay adiga maxaa khaldan bay kula tahay xaqiiqada dhabtaa waxay tahay dee waxbaa laga bartay runtii meel walba horta shabaab de waa soomaaliya u gaar maana waa cadow oo original ah oo gobolkan oo dhan marka waxbaa laga baranayaa dee maalin walbana ayaguna waa waa dad cadow ah oo aragtay oo ku firfircoon muxuu ahaay dee dhibka muxuuahay muslimiinta iyo umadaha bini aadamka adduunka xeeladahooda maalin walba way bedelayaan moogtahay marka waa un wixii hore oo casharadii lagu barto o dhan way ka guurayaan meelo kale mar walba degayaan xun baa laga baranayaa shalay haddii xeryaha militariga ay weerari jireen ma weerari karaan maanta meeshaa say joogaan ayba way ka jirtagadigoona maanta dambe dugsi qur-aanka ayagoo weeraraya iyo maxaanku yidhahda ceelka biyaha laga cabi iyo ayaa la arki doonaa marka nimankaana way sii socdaan maalin walba way sii way sii dhaqan xumaanayaan waana sii tabadarnaanayaan marka marba meelaa laga fujinayaa meelihii ugu dambeeyey waa ilaahay idankiisa meelaha dhiman oo dhanna waa laga fujinaya haddii ala yidhaha waa tahay warbaahintu waxay qorayaan madaxweyne in dadka weerarkaasi fuliyey ay kenyaan qaarkood yihiin oo mid ka mid a waa la xaqiijiyo waxaa la yidhi waxa waxaa dhalay sarkaal dowladda kenya ka tirsan xogtaas maxaad idinku dowladda kenya idinla wadaagtay wallahi de inaanti horta waxaan rabnaa in dadku inay fahmaan ururkan la yidhaahdo al-shabaab iyo ururada argagixisada ee adduunka ka jira xagjirka ah oo dhan yani waxa ay ku salaysan yihiin waa mabda mabda-aasi waa qaloocan yahay lasuma laakin waa mabda mabda-una dhalashana male mabda u waa fidaa meel walba u maraa taas waa mid midda labaad hadda kaas waa run waan maqalnay baaristii weli way socotaa annaguna inaan wixii annaga iyo dowladda kenya xog aan wadaagnay inaan halkan kasii sheegna gaarumaahin laakin de taas waa laisku raacay wiilkaas waa la gatay laakin wiilkaas dee qaraabadiisi iyo eheladiisi shaqo kuma laha marka cilaaqaad horta laisku saarin karo wiilka iyo aabihii iyo waalidkii ima jiraan laakiin wiilkaasi wiil maskaxda ka jirsaday cudurkaas uu ku dhacdu ahaa kuwa kalena waa sidoo kale marka inuu xuduudda kenya inuu u dhashay iyo soomaaliya inuu u dhashay iyo etoobiya inuu suudan iyo amar america inuu u dhashay iyo yurub farqi ma samaynayso waxaa annagu aan la dagaalsanahay waa cid kasta oo mabda-aas xambaarsan waaye waxaan u dagaalsannahay waa tahay marka kenya weerar noocan oo kale gudaheeda ka dhaco badanaa waxaa cadhada lagula dul dhacaa dadka soomaaliyeed hogaamiyaasha soomaalida kenya gobolka waqooyi beri kasoo jeeda qaarkood xitaa warbaahintii ka hadleen waxay farta ku fiiqeen qaxootiga soomaalida ee dhadhaab jooga ood og tahay xaaladooda siday tahay oo ay ku eedeynayaan in meelahaas weerarada laga soo agaasimo maxaad arrintaasi idinka dowlad ahaan kala socotaa ma arrintaasi sax ma aan qabaa dadka oo sidaa yirina dad aqoon dheer iyo xeelad iyo aqoon u leh shabaabka iyo dhaqankooda iyo mabda-ooda ma ahaan qabaa daliilna waxaaba waa wiilkan hadda la sheegayo oo hadda muxuu ahay laysku raacay oo lasoo bandhigay wiilkani xere qaxootiga kama imaan soomaaliyana kama imaanin wiil waxbartay oo maxaan ku raha air student ahay oo aada u fiicnaayo ahaa marka waxaan rabaa arrinta la la la la guud ahaan dadka loo saarinayo oo laleeyahay ama qabiilkaas ama qoladaas ama qowmiyadaas ama wadankaasa argagixiso ah anaga ma qabno sax soomaaliya dadka soomaaliyeed oo boqol kiiba boqol muslim argagixiso maaha hadduu xere qaxooti jiray hadduu dalka gudihiisa ku nool yahayba qaxootiga nimanka la yidhaahdo argagixisada iyo xadgudnimadu u gaar ma aha dadka soomaalida waxa keliya ay soomaaliya markaba ku raacay maadaama dalkan muddo dheer dowlad la-aan uu ahaa meel ay ku bulaadaan oo ay ukumo ka dhigtaan ay noqotay caalamka o dhan way isaga yimaadeen intaasoo keliya waa moogiye laakiin waxa dalka yimid ee dalka qarribay ee deriskana qarribaya ee rijinka dhan iyo caalamka qarribayahay soomaali ma aha marka ma qabo xeryaha qaxootiga soomaalida ku nool iyo shabaab wax cilaaqaad inay leeyihiin ma qaba waa tahay kenya madaxweyne waxay qorsheynaysaa in maadaama weeraradii shabaabku ku soo bateen in ay xadka ka dhisto gidaar markaasi ama derbi kala qaybiya soomaaliya iyo kenya arrintaasi dawladdaadu maxay kala socotaa sideedan ad u aragtaan arrintaasi dee annaga hadda rasmiyan si rasmi ah oo maxaanku yidhahdaa dawladda kenya mama ayan soo gaarsiin saxaafadda iyo meelaha ayaan ka maqalnay u malayn maayo in mushkiladan haddana haysa tahay derbi iyo maxaan ku yidhahda xalinayo leanna waxaan la dagaalamayna waa fikir ma aha ciidan habaysan oo meel degan oo duulayo oo maxaan ku yidhahda qaabkii ciidan lagu yaqiino duulayo oo maxaan ku yidhahda dhulka marayo oo derbiya laga dhisan kara ma ahan waxaan la dagaalamayna waa fikir fikirkaasina derbi ma celiyo dhis la dhisayna ma celiso marka anagu weli dawladda kenya rasmi ahaan arrintaas maiguma soo gudbin laakiin hadday noo soo gudbisana dee uun jawaabka ku haboono waayo aragnimada iyo aqoonta aan leenahay ku salaysan ayaan la wadaagi doonaa laakiin anagu ma qabno in maxaanku yidhahdaa shabaab iyo cadaayadiisa iyo dagaalkiisa darbiye inay celiyaan ma qabno leanna wuxuba waa waa fikira dad socdo oo maxaanku yidhahda keliya ma ahan waa tahay shabaabku weeraradan kenya waxay u fulinayaan oy had iyo jeerna sheegaan inay aar gudasho u tahay involvementiga ama kuluglaanshaha ciidamada kenya ee soomaaliya ku sugan ma kula tahay mar haddii dad badan oo kenya gudihii ay shabaab ku laayeen in la gaaray waktigii ciidamada kenya ay ay ama dowladda kenya ka fiirsan lahayd ciidamadeeda soomaaliya jooga oo ay ka bixi lahayeenba maya ma qabo aniga arrintaasi cilaaqaad inay leedahayna ma qabo wax daliil oo caddaynaya loo hayana ma jiraan haddii shabaab mushkiladeedu kenya ay ku xig tahay oo keliya waa la dhihi lahaa arrintaasay tahay laakiin shabaab meel walbo caalamka kamid a iyo qolada la aaminsan mabaadidaas ayay ka wadaan marka cilaaqaad lama laha waa waxyaabaha oo ummadaha iyo qowmiyadaha iyo inay ku kala qaybiyaan oo ay shaki iyo maxaan ku yidhaha ku kala dhex dhigaan ay rabaan waa middan hadda aan tilmaamaynay oo kuwa kristankaana waa la dilaya kuwa muslimkaana orda masaajidbaa laleeyahay muslimka soomaaliya joogana masaajidka dhexdiisa lagu qarxinaya lagu gubaya waxyaabaha ka hadlaya waayo ma ahan wax cilaaqaada ay la leedaha malaha dowladda kenya iyo shacabka reer kenya waxay garab istaageen shacabka soomaaliya waxayna ku garab istaageen wakti soomaaliya ay garab istaagideeda u baahan tahay mushkiladda dunida ka taagan waa argagixisada waad la socotaa afghanistan waxaa ka jira waad ogtahay dowladdan maraykanka inay ciidamo badan iyo muddo badan halkaasi joogtay xukuumadda meeshaasi ka dhisan waa tii isku dayda xitaa in mushkiladda si loo dhameeyo ay taalibaanka la hadashay adigu madaxweynihii soomaaliya tahay mushkiladda waan ad og tahay shabaab iska daa inay soomaaliya inay xitaa gobolkii sidaasi dhibaato ugu hayaan dariiq kale oo aan kana hayn ma haysaa istaraatiijiyad aad xitaa ku dhiiranaan kartid inaad shabaab la hadashid oo arrintan xal nabadeed lagu raadiyo maya waa jirtaa waa run maba maba qarsoonaba taasi soomaaliya istaraatiijiyad iyo siyaasad cad ee dowladda soomaaliyeed dowladda federaalka soomaaliya kalena waad og tahay laba jeeroo lasoo dhaafay ayaa waxaan fidanay casis la casinayo muxuu ahay dhalinyarada soomaalida ah ee shabaab jirta taasoo ay rag badani ay ka faa'iidaysteen hogaamiyaasha ka faa'iidaysteen asidoodana qaar badan oo kamid a idinkuna waad naqasheen oo idaacadaheda public inta usoo istaageen ay ka hadleen kuwo kalena hadda dhow ayay soo galeen oo mar dhow ayaad codkooda ayagana yaad maqli doontaa innagu waan la wadnaa wadahadalka laakiin waxawaaye mas'alada ayaan la wadnaa ninkii fikirka takfiiriga ah ee shabaabiga ah kasoo noqday oo maxaan ku idhahdaye wadadii saxda aheed ee maxaan ku idhahda diinta islaamka xaniifka ah kusoo noqday ummadiisa usoo noqday ee dalkan soomaaliya la yidhaah dal caalamka ka jiro dadka iskalena ummadda soomaaliyeed ay leedahay dawladda uu leeyahay ninkii aqbalay oo colaad iyo maxaan ku idhahdaye dil iyo maxaan ku idhahdaye inuu wax ku raadiyo kasoo kasoo hakaday waayo ninka annaga aan xashiisna ufidinayno lana hagaajinayno dadka caalamiga ay ku jiraanna waan ka saaraynaa oo madaxooda lacag ka saaran tahay marka waa socdaa wadahadalkaasi waa socdaa laakiin dadkaasi u gaaryahay wadahadalka e midka weli qaaxa sii wada dadka sii laynayo ee wax naga aan ka wada hadalna oo naga dhexeeya ma garanayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in sababta ay dowladdiisu u taageertay dowladda yemen ay tahay in labada dowladood ay isku mabda' ka yihiin la dagaalanka kooxaha argagixisada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo waraysi gaar ah siiyey v o a ayaa sheegay in dowladdiisu ay qaadatay siyaasad ay ku badbaadinayso soomaalida degan yemen iyada oo haatana dowladdu ay waddo gurmad ay dad uga soo daabulayso yemen madaxweynaha soomaaliya ayaa dhinaca kale wuxuu ka hadlay sababta ay dowladda soomaaliya u taageertay dowladda sacuudiga oo uu muran kala dhexeeyey dalka sweden cabdicasiis xuseen cismaan oo washington ku sugan ayaa madaxweynaha khadka telefoonka ee muqdisho ku waraystay wuxuuna weydiiyey mawqifka dowladda ee arrimaha yemen iyo inuu halis geliyey sooma soomaalida ku nool dalkaas iyo in kale waxaan rabnaa horta soomaaliya dee jaziirad cidla ah oo oo dad kale aanay degenayn ma degenayn soomaaliya waxay kamid tahay gobolkan gobolkan kamid nahayna waxaa kamid ah baddan cas iyo dawladaha ku hareereysan ayaa annaga dariskeena iyo dadka muxuu ahay wax naga dhexeeyaan kamid ah meel dagaal ka socdaane qola dhexdhexaadka ah ma jirto annagu waxaan diilay rabbi inuu waa cad yahay waxaan diilay dawladda sharciga ee yeman ka jirta qora aka in lagu rido oo xoog lagu rido leanna markii lagu rido xawaaqiska ka dhalanayaan soo aragnay oo aan shan iyo labaatan sana la noolna ummadda yemanna waa ummad ay wax badan naga dhexeeyaan dirsnima naga dhexeyso shalay waa u qaxnay maanta u rida dalka soomaaliya waxaa jooga dad aada u tiro badan oo maalin walba soo galaya yemaniyiin ah oo maxaan ku idhahda dekadaha boosaaso iyo berbere iyo meel walba kasoo degto waayo qaarkood soo gudbo xeebahan koonfurta imaado waayo marka waa dad shalayna waa u cararay ayagana waa noo soo cararay isku nafaanahay kala naf maahay marka dadkii yemanta ay hadday baaba'ayaan kuwa soomaalida ku dhex nool ma badbaadi karaan marka arrinta ah muxuu ahay yemantiiba ha iska baabacdo oo maxaan ku ninka wixii ku dhacayo iyo qaskooda ha jire annaga soomaalida ku ma jirto taas waa ko midda kale annagu waxa aan mowqif ku qaadana waxay tahay laba arrimood dawladda sharciga oo yeman ka jirta in xoog lagu bedelana waan diidannahay waxaa kaloon diidannahay arrimaha dadka xagjirka ah oo dhan xagjirnimadu nooc ay doonta ha yeelatee annagu marka yeman weligeenba dawladda yeman waxaan kaga siyaasad ahayn la dagaalanka muxuu ahay alqaacida iyo la dagaalanka isis iyo wixii kaloo la xiriiro xagjir ah cid kastoo kaloo dhaqanka noocaasa la timaado xagjirnimo wadatana kagamabda aan nahay laakiin madaxweyne marti baa meesha idiin daadsan haddii wax la gaarsiiyana go-aanka adiga madaxweyne ahaan iyo dawladdaad u qaadatay madaxeedaa loo gaarsiinaya sooma ogeed maatida lama gaarsiinayo maatidana waan ka shaqaynaynaa dadaan kasoo saarnay hadda dad kalan ku mashquulsannahay wayna soo baxayaan haddii aan aamusnana maatidu ku nabadgelayso meel hore guri dad ka shiran yahay dhexdiisa kuma nabadgelayso laakiin waxay ku nabadgelay dawladda siyaasad cad oo lagu badbaadi kara ayaga oy sidii loo badbaadi lahay inay qaadato waanan qaadanay jimciyadda qurumaha ka dhexeysaan la wadaagnay dalalka maxaan ku idhahdaye khaliijka joogaan la wadaagnay dawladda waad ogtahay hadda kahor dadkaan way ku dhibtoodeen meesha la yidhaahdo south sudan waan u gurmanay waan ka keennay markii nairobi ay ku dhibtoodeen waa ogtahay waan u gurmad kuwaana gurmadkeedia socdo waan ka keenayna haddii aa la yidhaha intii intii karaankeenna inshaalla markaa tiro intee leeg baa imika aad keenteen ama aad damacsantihiin in yeman aad kasoo daabushaan ilaa aan soo qaadno inaan nambarada waxaan ka hadla ma doonayno laakiin dawladda soomaaliya gurmadkeedii wuu ku maqan yahay muxuu ahay halkaasi dhawaanahana dad soomaaliyeed oo laga soo celiyey yeman ayaa dadka dalka soo gaari doona dawladdu ay ka shaqo isla arrinta mawqifyada dawladdu ay qaadato ee dadka soomaaliyeed saamaynta ku yeesha waxaa kamid ahayd in dawladdaadu ay dhowaan la safatay dalka sacuudiga muran iyada iyo sweden kala dhexeeyey dad fara badan oo soomaaliya ayaa sweden ku nool iyo dad badan oo soomaaliya joogaba arrintaasi way ka cadhoodeen sababta ay u cadhoonayaan maaha in ay sacuudiga inay sweden jecel yihiin waxay tahay in ay arkaan in sacuudigu soomaalida dhexdeeda joogta uu si aad oo arxandaraa ula dhaqmo marka miisaan ma saarteen mowqifkaas dowladdaas markuu imanayay iyo iyo sida ay dowladda sacuudigu soomaalida ula ula macaamisho horta mid inaan caddaatayeyno dalka soomaaliya wuxuu ka mid yahay hay-adaha siyaasadeed iyo iyo munadamaadka caalamiga ah ee jiro iyo kuwa goboleedka ah marka annagu siyaasadda soomaaliya ay cayaaraysaa mar walba waa siyaasaddaas kow midda kale siyaasadda dawladda soomaaliya iyo dalkan dhan kuma xirna muxuu ahaay dal hebel oo raalli noqonayo iyo dal hebel oo aan raalli noqonaynin laakiin annaga waxaan ka hadalnaa waxay tahay caalamku si uu u dhaqmay standards uu leeyahay dawladda soomaaliyana dawladahaas caalamka oo commitment ama muxuu ahay heshiisyada caalamiga iyo kuwa goboleedyada ay ku jirta iya iyo ayaa waxay arrinta ku saabsan dadka iswidan joogaa iyo dadka soomaalida oo meel walba joogahay dadka soomaalida caalamka oo dhan meel walbay ku firirsan yihiin inay caalamka ku firireen ma aha in dawladda soomaaliya ay afka qabanayso aamusinayso dadkeena anagu qawaaniin caalami ay meeshay joogaanba ay ku joogaan kuma joogaan siyaasadda soomaaliya iyo rabitaanka soomaaliya iyo diidmada soomaaliya marka ma qabo ra'yi gaaban weeyaan qabaa dadka soomaalida iswidhan jooga ee muwaadiniinta iswidishka noqday siyaasadda muqdisho looga hadlo ayaa khasaare ku ah muxuu ahay ma qabno kuwa aan iswidhan jooga ee lasoo celinayo maalin walba in lasoo daabudgareeyo rabane dawladda soomaaliya diidan oo meesha ku celiyo hayso leh dadkaanu weli muxuu ahay alla xaqiijiyo marka dadkaaynu waktigaas u baahan yihin in la garab istaagana waan garab istaagaynaa siyaasadda dalkan iyo iyo watiga u baahan tahay